بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacana wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah diyaaradaha dagaalka maamulka gumaysta yahuudda oo duqaymo ka geystay gobollo badan oo ka tirsan waddanka suuriya ciidanka sahaynada oo bilaabay inay gudaha u soo galaan deegaanno ka tirsan waddanka suuriya xoogaga kacdoon wadayaasha oo la wareegay deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka allaadiqiya una dhowaaday saldhigga ciidanka ruushka ee xumaymiim maxaa lagu xasuusan doonaa xabsiga seydnaya ee wax ka badan afartan sanno lagu tacdiibinayey muslimiinta sideese dadka laga soo xureeyey dulmigaasi u cabbireen dareenkooda kadib siidayntooda qodobadaas kuwo kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii afartan iyo saddexaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo isniin ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay siddeedda bisha jamaadu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa kadib markii kooxaha kacdoon wadayaasha suuriya ee si rasmi ah u rideen nidaamkii mujrimka ahaa ee bashaar al asad maamulka sahaynada ee xoogga ku haysta dhulka filistiin iyo buuraha aljawlaan ayaa bilaabay inuu ka faa'iidaysto isbeddelka ka dhacay suuriya diyaaradihiisa dagaalka ayaana afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxa ay geysanayeen duqaymo xogan duqaymahaas ayaa beegsaday magaalooyin ka tirsan suuriya oo ay ka mid tahay magaalada caasimadda ah ee dimashik waxaana lagu burburiyey bakhaara ay ku keedsanaayeen hub warbaahinta sahaynada oo soo xiganaysa taliska ciidanka xukuumadda talaabiib ayaana sheegtay in yahuuddu ay ka faa'iidaysanayaan fursaddan oo ay burburinayaan hubka istaraatiijiga ah ee uu lahaa nidaamka al asad si aysan gacanta ugu gelin kooxa ay ugu yareen kuwa xag jir ah sidoo kale saxiifadda yadiicood axranood ayaa sheegtay in ciidanka gumaystaha yuhuudda uu la wareegay deegaanka jabal sheekh kulan ay yeesheen maalinimadii shalay golaha wasiirada ee maamulka isugu yaray israa'el ayaana lagu go'aamiyey in deegaankaas uu ka mid noqdo dhulka ay ixtilaalka ku haystaan lagana dhiso mandiqad ka caggan dagaalada sida ay warka u dhigeen wararkii ugu dambeeyey waxa ay xaqiijinayaan in sahaynadu ay gudaha u soo galeen deegaano ka tirsan gobolka alqunaydar ah dhul cabirkiisa lagu sheegay labo ilaa saddex kilomitir ayayna gudaha u soo galeen taangiyada ciidanka sahaynada dhanka kale xoogaga kacdoon wadayaasha ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay la wareegeen magaalada jablad oo u dhow saldhigga ciidanka ruushka ee xumeymiim ee ku yaala gobolka allaadiqiya xoogaga mucaaradka ayaa hadda waxay afar kilomitir oo keliya ay u jiraan saldhigga ciidanka ruushka taasi ayaana waxay cabsi xoogan ay ku beertay ciidanka ruushka saldhiggan ayaana maalmo ka hor waxaa lagu daadgureeyey qalabka difaaca hawada ee saddex boqol iyo sidoo kale hub kale oo aad u fara badan oo laga soo daabulay furimaha dagaalka ee gobollada xamaa xalab iyo ximis
أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag inta badan wargeysada caalamka afartan iyo siddeeddii saacee lasoo dhaafay waxay wax ka qorayeen isbeddellada ka dhacay waddanka suuriya haddaba qodobkaas waxaa xubinta wargeysada ku eegayaa walaalkeen ilyaas cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay suhiib waa sida aad sheegtay maanta xubinta gebi ahaanteed waxaan ku lafaguri doonnaa warbixinnada xiisaha leh ee ay jaraa'idyada caalamka ka daabaceen jabkii iyo halaaggii shalay ku habsaday nidaamkii dhiigyacabka suuriya ee uu majaraha u hayay bashaar al asad haddii aan ku hormarno wargeysyada ka baxsan kuwa bariga dhexe sida the global anmail oo laga leeyahay dalka kanada waxa uu nashriyey warbixin uu ciwaan uga dhigay nidaamkii suuriya ayaa gacanta u galay fallaagadii xoogga ku socotay middaas oo soo afjartay kontonkii sane ee xukunka birta ahaa ee qoyska asad joornaalka ayaa waxa ka dhacay suuriya ee isbeddel ah ku tilmaamay mid amakaag iyo dhabanahaysi ku noqotay dowlado badan oo caalamka dhaca kuwaasoo nidaamka bashaar al asad u malaynaya mid adag oo aanan la loodin karin balse wax weliba koo iyo toban maalmood gudahood ayay isku beddeleen ayay warbixintu leedahay wargeeska ayaa dhanka kale waxa uu sheegayaa in ergeyga gaarka ah ee qaramada midooba u qaabilsanaa suuriya uu mar kale ku baaqay in wadahadallo deg deg ah ay ka dhacaan caasimadda jeneefa si looga wada hadlo waxa ay martigelinaysa suuriya balse middaas ayaa u muuqata riyo maalmeed maadaama bashaar al asad uu hadda ka fikiraya halkii uu ku sii noolaan lahaa jornaalka lefegaro ee ka soo baxa dalka faransiiska isaguna waxa uu ka mid yahay wargeysyada wax ka daabacay qodobkan waxa uu nashriyey warbixin uu kaga hadlaya imaaraadka carabta oo noqday dowladdii ugu horreysay ee ka soo hadasha kursi ka tuurista bashaar al asad sarkaal sare oo imaaraati ah misena jornaalku uu soo xiganaya ayaa sheegay in shacabka suuriya ay ugu baaqayaan inay ka fogaadaan xaalado hor leh oo abuuri kara qalalaaso la mid ah tii ay ku soo jireen sannadihii badnaa ee lasoo dhaafay waxaan ku hanweynnahay inaan aragno dadka suuriyaanka ah oo wada shaqaysanaya islamarkaana aanan la kulmin xaalado kale oo fowdo ah ayuu yidhi sarkaalkan imaaraatiga ah oo magaciisa lagu sheegay anwar qarqaash abudubaay ayaa maalinnimadii shalay waxay si aad ah ugu muuqatay mid ku faraxsan in nidaamkii bashaar al asad ciidda afka loo daray waana midaan ogeyn in asad inta aanan la ridin ka hor dalalkii uu caawinaadda weydiisanayay uu imaaraadku ka mid ahaa balse middaas uu dhegaha ka furaystay kana doorbiday in sheedda sare uu ka daawado waxa ku dhacaya ninkan wargeeska the indian express isaguna waxa uu ka mid ahaa kuwii wax ka daabacay maalinnimadii shalay qadiyadda suuriya waxa uu sheegay in nidaamka suuriya lagu dhuftay dharbaaxo adag oo lagaday dhammaan awoodihii la dhisayay mid laga soo bilaabo xaafid al asad kii dhintay ilaa bashaar al asadka maalinnimadii shalay ka cararay waddanka haddii aan markan eegno bogaadinta ay dowladaha reer galbeedka iyo kuwa carabtuba ay bogaadiyeen dhicitaanka nidaamkii dhiigacabka ahaa ee suuriya waxaan ugu horrayntii soo qabanayaa ingiriiska xogayaha arrimaha dibadda waddankaas ayaa yidhi al asad waxa uu xasuuq ba'an u geystay shacabka suuriya wixii hadda ka dambeeyana waxaa meesha ka baxaya nidaamkiisii naxariista darna ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaas isaguna waxa uu dhankiisa yidhi burburka nidaamka bashaar al asad ee suuriya waa war aad u wanaagsan xukuumadda riyaad iyaduna waa ay soo dhoweysay waxa isbeddel ah ee ka dhacay gudaha dalka suuriya waxayna sheegtay inay garab taagan tahay shacabka reer suuriya ayna ku taageerayso doorashada ay sameeyeen wakhtigan xasaasiga ah dhanka maraykanka isaguna madaxweynaha waddankaas ee xilka ka sii degaya joe baiden oo saacadihii lasoo dhaafay ka hadlay xiisaddan suuriya waxa uu yidhi suuriya maalmaha soo aadan mustaqbalkeeda si fiican ayuu u soo muuqan doonaa isagoo dhanka kale baiden dhaleeceeyey nidaamkii la riday ee bashaar al asad isla maraykanka iyo qaabka uu uga falceliyey qadiyadda suuriya inagoo weli ku guda jirna waxaa xusid mudan in donald trump isaguna uu saacadihii lasoo dhaafay yidhi asad waxa uu ka cararay dalkiisa ruushkuna hadda danka ma lahan middaas oo isaga ayaaba ku mashquulsan xiisadda ukrain dalalka soo dhoweeya burburka nidaamka suuriya waxaa sidoo kale ka mid ah urdun boqor cabdallaha labaad ee waddankaas ayaana yidhi urdun waxay xushmeynaysaa doorashada ay sameeyeen shacabka suuriya iyagoo dabcan ula jeeda taageeridda ay taageereen kooxaha mucaaradka iyo sida ay ugu midoobeen riditaanka nidaamkii bashaar al asad faransiiska isagana saacadihii lasoo dhaafay waxaa ka soo yaray war ku saabsan waxa ay martigelinaysa suuriya madaxweynaha xukuumadda baariis ayaana yidhi waxaan ammaanayaa dadka suuriya geesinimadooda iyo dulqaadkooda dalalka aan soo xusnay iyo kuwo kale oo ka fara badan ayuu ka soo yeeray warar isku mid ah oo ay ku bogaadinayaan riditaanka xukunkii muddada nusqarniga madaxa kaga taagnaa muslimiinta suuriya isla qadiyadda suuriya ka hadalkeeda ayaynu ku guda jirnaay haddii aan markan eegno dhaqdhaqaaqa yuhuudda ay saacadihii lasoo dhaafay ka wadaan gudaha dalka suuriya iyo sida ay wax uga daabacayaan qodobkan wargeysyo fara badan haddii aan ku hormarnay joornaalka new york bost oo kale waxa uu daabacay warbixin uu ciwaan uga dhigay israa'iil waxay duqaysay dimashik iyadoo heshiiskii nabadda ee kontonka sano ahaa uu ku soo dhammaaday afgembi lagu sameeya asad goobaha ay jariiraduhu sida aadka ah u dul istaagayaan ee ay warbixinadu ka daabacayaan waxaa ka mid ah duqaymo lagu garaacay xarunta cilmi baarista sayniska ee dimashik halkaas oo laga maamulo hubka kiimikada oo idil iyo barnaamijka gantaalada baalistiga garoonka diyaaradaha ee almazah ee ku yaala gudaha caasimadda dimashik isaguna waxaa saacadihii lasoo dhaafay lagu garaacay duqaymo xooggan oo ka yimid dhanka maamulka gumaystaha yuhuudda xukuumadda ay isugu yeertay israa'iil ayaa tibaaxday in beegsiyadan xooggan ee ay suuriya ka geysanayaan ay ula gol leeyihiin si kooxaha mucaaradka ee kursiga ka riday nidaamka bashaar al asad uusan gacanta ugu gelin hubka casriga ah ee yaala gudaha waddanka si hadhow aanana lagu soo qaadin weeraro xooggan oo kala gaabiya awooddeena gobolka ayay gebagabadii warbixintu leedahay guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aan maanta gebi ahaanteed ku faaqidnay xiisadda suuriya iyo jariiradaha caalamka warbixinada kala duwan ee ay ka daabaceen waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkana idinku wareejiya walaalkiin suyiib cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag maxaa lagu xasuusan doonaa xabsiga siidnaaya oo in ka badan afartan sanno lagu tacdiibinayay dadka muslimiinta ah warbixintan soo socota waxaan imahaas ku eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir xabsiga balaag dholfin ee ruushka xabsiga gitarama ee dalka ruwanda xabsiga abiqreeb ee dalka ciraaqi tasma mars ee dalka morocco waxay qayb ka yihiin xabsiyada ugu sumcadda xun ee fadaxadda ku caanbaxay marka loo eego jaalasha dadka lagu tacdiibiyo casrigan qaar ka mid a jaalashan ayaa gebi ahaanba albaabada la isugu dhuftay sida xabsiga tasmamaarta dalka morocco halka qaar kalena ay weli furan yihiin oo ay saameyntoodu jirto balse xabsiyadan waxay noqonayaan kuwo ay saameyntoodu tahay mid aad u kooban oo yar markii loo barbardhigo xabsiga siidinaaya ee maalmahan mar kale ay hadalhiintiisu qabsatay warbaahinada iyo guud ahaan caalamka اسمه سجن سيدنايا صيدنايا طبعا بناء السجن كبير jebiyeen xabsiga sidnaaya oo loo yaqaano kawaanka basharka سجن صيدنايا sadnaaya ayaa wakhtigaasi isku beddelay kawaan lagu gowraco dadka muslimiinta ah سيدنايا يعني سجن صيدنايا سيء الذكر والمسلخ البشري xabsiga siidinaaya ayay kooxaha mucaaradka ee suuriya oo dhowaan riday nidaamkii bashaar al asad ee dhiiga cabka ahaa waxay ku guulaysteen inay ka sii daayaan kumanaan maxaabiis ah markay la wareegeen magaalada caasimadda u ah suuriya ee dimashik ilbiriqsyadii ugu horreeyey ee howlgalka xabsiga waxaa kooxaha mucaaradku ay gaadheen jeelka cas ee qaybta ka ah xabsigaasi kaas oo ay ka soo saareen maxaabiis fara badan oo ku xirnaa halkaasi sidan ayuuna ahaa jawiga howlgalkii xoraynta ee ka dhacay xabsiga siidinaaya هناك الكثير من السجناء ينتظرون الفرج حلم حلم إعجازي حلم رباني نستحقه نستحقه كل أم كل أب لاحظوا الأعداد الغفيرة التي بت...
tirada maxaabiistii ku xornayd jeelka siidinaaya waxaa shabakadda waxaa loogu yeero xuquuqul insaanka ee suuriya ay ku sheegtay in qiyaas ahaan ay ahayd sagaashan iyo lix kun oo ay qayb ka ahayn shan kun oo haween ah iyo saddex kun oo carruur ah muuqaaladii ugu horreeyey ee ka imaanayay siidinaaya oo ah xabsiga ugu weyn uguna sumcadda xun suuriya laguna sheego mid ka mid a kuwii ugu halista badnaa caalamka waxay soo bandhigayeen sida uu ahaa mashhadka maalintii shale ee xabsigaasi داخل سجن صيدنايا سجن الإجرام جميع الناس والأهالي اجت على السجن حتى تشوف أولادها وتطالع أهلها اللي من من سنوات ما شافتهم لحد الآن ما انعرف مكان السجن تحت الأرض النظام المجرم آه، حط السجناء تحت الأرض الله ينتقم منه يا رب ثلاث ساعات ولحد الآن ما انعرف مكان مكان الدخول على السجناء تحت الأرض
kooxaha mucaaradka waxay ku guulaysteen in ay jebiyeen silsiladaha iyo aaladihii birta iyagoo kaashanaya allah waxaana soo daayeen dhammaan dadkii ku xirnaa xabsiga ay furteen waxaa sanado badan oo ay u dulqaadanayeen dhibaatooyinka uu ku caanbaxa xabsigan kadib ay shalay u ahayd maxaabiista maalin kale oo allah tusay waagii xorriyadda waxaana soo baxaan iyagoo la takbiirsanaya farxad iyo dabaaldegga soo furashadooda
الله أكبر والله أكبر الله أكبر waxaa dhanka kale qaarkood ka muuqatay saameynta tacdiibka iyo jirdilka ay kula kulmayeen muddadii xabsiga kuwa ayaa xabsiga ku jira muddo afartan sano oo lasoo xoray xilligii xaafid al asad warna uma hiin xilliga uu dhintay gaalkaasi iyo la wareegidda xukunka ee wiilkiisa kuwo kale ayaa muddada dheer ay ku jireen xabsiga siidinaayo awgeed waxba ka ogeyn xaaladda uu dalku marayo iyo caalamka intiisa kale layaabna ma lahan in laga dhex helo kuwa aan aqoon aladaha casriga ah ee la isticmaalo sida telefoonada caadiga ah iyo isbeddelladii ka dambeeyey ee teknolojiyadda maanta maadaama ay ahayn kuwo xitaa laga qariyey qoraxda kuwa muddada ku dhowaad kontonka sane kusoo qaatay xabsiga marka laga soo tago waxaa dhanka kala jira dhallinyaro iyagana la ildarnaa jirdiladii lagu geystay xabsiga sida wiilkan dhallinyarada ah oo ay xasuustu ka dhuntay jirdilkii loo geysanayay awgiisa
شو اسمك شو اسمك شو عم حكاية لا تخاف شو اسمك انت خلي اهلك يجوا ياخذوك مشان ننشرك على التلفون يا اخي انت مشان يعرفوك انت من وين انت اخي من وين انت لا حول ولا من حمص dadka xornaa wakhtiga ugu yar islamarkaana ka sheekeynaya dhibaatooyinka ay kala soo kulmeen xabsiga waa kuwa xornaa ugu yaraan toban sano kuwaasi waxay qaarkood sheegeen inay ka badbaadeen diriir jamaaci ah oo toddobaad weliba uu nidaamkii daaqiga ah uu ka geysan jiray xabsigaasi sidoo kale waxyaabaha ay ku xusuusan doonaan sida ay sheegeen dadkii sannadaha badan ku soo qaatay xabsigan waxaa ka mid ah tacdiibkii joogtada ahaa iyo dhibaatooyinka markay arkaan ay ahaayeen kuwa tamaniya dhimashada iyagoo ka doorbidaya sida bani-aadinimada ka baxsan ee lagula dhaqmi jiray halkaasi mid ka mid a dadka uu allah ka soo badbaadiyey jaxamada siidanaaya ee helay xorriyaddiisa ayaa sheegay in waxyaabaha qofka inta badan uu ku qaato wakhtiga inta uu xiran yahay ay ka mid ahayd in qof iyaga ka mid a markii uu dhinto aan meydkiisa la siinayn wax xurmo ah xuquuqdii uu lahaana aan la marsiin lama duugeen qofna looma ogolan inuu qaado taa beddelkeedna waxaa dhacda in maalmo xiriir ah uu agyaalo maxaabiista kale ee weli nool hase ahaatee dhacdooyinkaas iyo kuwo kale oo ka badanba intii ka soo badbaaday xabsigaasi waxay maanta u noqotay sheeko iyo taariikh maalin soo martay oo ay la soo noolaadeen xabsiga siidanaayo waxaa sidoo kale wixii ka dambeeyey markii la iclaamiyey dhicitaanka al asad isugu yimid dadyow ka kala imaanayay magaalooyinka kale ee dalka suuriya oo ay ku jiraan kuwii dhowaan laga xoreeyey gacanta nuseyriyada si ay halkaas uga baadigoobaan maxaabiista ee muddada sannadaha ah nolosha ay uga quusteen maadaama siidanaaya uu nidaamka nuseyriga sheegay markii ugu horraysay ee la furayey in qofkii mar gala aanu ka soo bixi karin
طبعا هذه الحشود التي أتت من مختلف البلدان السورية أتت من إدلب أتت من حماة أتت من حلب ومن حمص وأيضا من دمشق للبحث عن معتقليهم في هذا السجن المرعب بعد سقوط النظام السوري weriyaal gudaha u galay xabsiga ayaa soo tabinayey zaxmadda dadkii bannaanka dhoobnaa kuwa gudaha kusii qulqulaya iyo boqolaal qof oo si wadajira u samaynaya baadigoobka dad weli nolol iyo geri lagu la-yahay iyagoo ku rajaweyn in ay helaan dhismayaal kale oo dhulka ka hooseeya iyo meelo laga galo intaba inkastoo qabsashada magaalada dimashik kadib daaha laga reegay in badan oo ka mid a dhibaatooyinkii ka socday gudaha xabsiga siidanaaya haddana waxaa dhanka kala jira caqabado adag oo ku horgudboonaaday in la gaaro qolalka hoose iyo dawaabiiqda mugdiga ah iyo meelaha ugu dambeeya walow inta badan dadaaladaas lagu guulaystay halka juhuud kale oo baadigoob ah wili socdaan
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاع
wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii afartan iyo saddexaad taxanaha dhegeysiga dhigaalada oo ah laaba halkan uu inooga soo jeediyo walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xalqadii afartan iyo saddexaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada oo aan ku akhrino kitaabka maadaa khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin markan waxaan gudagelaynaa baabka afaraad oo qoraaga uu fasalkiisa koowaad ciwaan uga dhigay casrigii yurub dabeecadda iyo taariikhda horumarka reer galbeedka ka hor intaan eegin saamaynta uu ku yeeshay ka wareegidda uu ka wareegay hoggaanka maamulka adduunka gacanta muslimiinta kuna wareegay gacanta reer yurub caqliyadda caalamka iyo akhlaaqda shucuubta deegaan ahaan bulsho ahaan iyo jihada ay u janjeeraan iyo wixii ay ka dhaxleen dadka iyo faa'iidada ay ka dhaxleen ay ahayd mid ka badan khasaaraha ka soo gaaray ama cagsigeeda waxaa muhiim ah inaan fahanno dabeecadda horumarka reer galbeedka wadcigeeda ruuxdeeda iyo falsafadda ay ku nooshahay ummaddaasi iyo sida ay ku soo bilaabatay horumarka reer galbeedka ee qarnigii labaatanaad ee miilaadiga ma ahayn mid ku cusub oo dhashay qarniyadii dambe ee xigtay qarniyadii mugdiga ahaa ee reer yurub sida ay dad badini moodaan balse taariikhda horumarka yurub waa mid taariikh fog leh oo ka soo bilaabmaya kumannaan sanno ka hor waana wax ka dhashay horumarkii gariiga iyo kii ruumaanka iyo wixii ay reebeen ee ahaa dhaxalka siyaasadeed mid caqliyadeed iyo mid bulsho iyo sidoo kale fikirkooda falsafadeed iyo kan ilbaxnimo waxayna sidoo kale ku dheeheen astaamahooda rabitaaneed kan dabeecadeed iyo waxyaabihii ay la gaarka ahaayeen kaas oo dhiigga ka galay xadaaraddii gariigga waxay ahayd muuqaalkii ugu horeeyey ee qurux badnaa kaas oo ay taariikhda u diiwaan gelisay caqliyadda reer galbeedka xadaaraddii ugu horaysayna waxay ku dhisantay falsafadda reer galbeedka waxaana si cad uga muuqanayay nafsiyadda qofka yurubiyaanka ah burburkeediina waxaa laga taagay xadaaraddii ruumaanka oo iyaduna xambaarsanayd hal ruux oo iyadana ahayd tii reer yurub shucuubta reer yurubna qarniyo ayay ilaashadeen horumarkaasi iyo wax walba uu xambaarsanaa ilaa laga soo qarnigii sagaal iyo tobanaad markaas oo ay xadaaraddu dib u soo noolaatay iyadoo ku libisan darees qurux badan oo midabo kala duwan leh muuqaalkeeduna cusub yahay laakiin dhab ahaan waa uun xadaaraddii gariigga iyo ruumaanka waxaana la gudboon inaan baranno xadaaradda gariigga iyo midda ruumaanka ugu horayn si aan awood ugu yeelanno si aqoon ku dheehan tahay inaan u naqdinno xadaaradda reer galbeedka qoraaga markan wuxuu isdultaa ku samayn doonaa waxyaabihii ay la gaarka ahayd ilbaxnimadii gariigga gariiggu waa ummad mawhibo leh waana mid ka mid a ummadaha ugu caqliga badan adduunka waxayna ka mid ahaayeen dadka ugu caqliga iyo fikirka wanaagsan adduunkana waxay ku lahaayeen kaalin waartay iyadoo adeegsanaysa falsafaddeeda iyo aadaabteeda waxaana ka soo ifbaxay dad culimo ah oo cabqariyiin ah oo ilaa hadda dhaxalkii ay ka tageen ay dhex ceegaagaan maktabadaha adduunka waxaana quseeya waa inaan garanno dabeecadda ilbaxnimadii ay aas-aaseen gariigga haddii aan ku eegno eegmo aan wax ku falanqaynayno waxna ku naqdinayno indhahana ka laabanno waxyaabaha ay kala mid tahay xadaaradaha kale waxaan arkaynaa in waxyaalaha ay la gaarka tahay xadaaraddan ay tahay waxa soo socda kow in la rumeeyo wax la dareemi karo danna aan laga gelin wax kasta oo aan la taaban karin ama la dareemi karin labo diinyari iyo qushuuc la'aan saddex adduunyada oo si saa'ida la isku raaciyo laguna mashquulo manaafacadeeda iyo macmacaankeeda afar waddaniyadda intaas aan soo sheegnay waxaan ku kulmin karnaa hal kelmad oo ah maadi xadaaradda griiga shicaarkeedu wuxuu ahaa maadada waana halka ay ka soo askumaan wax kasta oo xiriir la leh griiga ha noqdeen thaqaafad cilmi falasafad gabay diin mana aysan awoodin inay suuraystaan sifaadka allaah iyo awooddiisa ilaa inay isticmaalaan mooyaane ilaahyo ay iyagu qorteen iyo sanamyo oo ay iyagu samaysteen waxayna aaminsanaayeen in risqiga uu ilaah gooni ah bixiyo naxariistana ilaah gooni ah siiyo xooggana in uu ilaah gooni ah leeyahay sidoo kale waxaa intaasi dheeraa in jacaylkana uu ilaah gooniya u lahaa agtooda quruxdana sidoo kale kadibna ilaahyadaasi ayay u nisbeeyeen wax kasta waxayna u alifeen riwaayado iyo waxyaabo quraafaad ah culimmadii reer galbeedka waxay isku raaceen in maadadu ku xoog badnayd xadaaradda griiga waxayna si cad ugu baraarujiyeen kutubtooda iyo qoraalladooda cilmiga ah digtoorkii jarmalka ahaa ee lagu magacaabayey haas wuxuu janeefa ka jeediyey saddex muxaadaro oo ciwaankeedu ahaa maxay tahay ilbaxnimada reer yurub wuxuuna ka mid yahay dadka aaminsan in horumarka reer galbeedka uusan saamaynin reer bariga wuxuu yidhi horumarka gariigga waa ubucda horumarka reer galbeedka ee xilligan waxaana agtooda muhiim ka ahaa in qofka uu ku barbaaro awood qofka dhammaystiranna waxay u yaqaaneen qofka uu jidhkiisa qurux badan yahay taasina waxay muujinaysaa sida xoogga ay u saarayeen waxyaabaha la dareemi karo waxayna aad xoogga u saari jireen jirdhiska ciyaaraha iyo tumashada thaqaafadooda maskaxeedna waxay ahayd mid ku tirsan gabayga heesaha jilliinka falsafadda iyo culumta dabiicadda diinkooduna wuxuu ahaa wax ruux macnawi aan lahayn ama ruuxda diiniga ahayd ee ku timid dhaqannadii asfas iyo wixii la mid ah waa kuwo laga soo minguuriyey reer bariga saxna ma ahan in loo tiiriyo xadaaradda griiga in badan oo culimmada reer galbeedka ka mid ah waxay mulaaxadeeyeen in dabacsanaan ku jirto diinta dadka griiga uuna ku yaryahay qushuuca iyo inay si dhab ah u gutaan waajibkooda waxay sidoo kale mulaaxadeeyeen inay ku badan tahay ciyaarta tumashada liiki kitaabkiisa taariikhda da yurub wuxuu ku leeyahay xarakadii griiga waxay ahayd mid caqliyad un ku dhisan xarakadii masaariduna waxay ahayd mid taa cagsigeeda ah oo ku dhisan ruuxda abuuliis oo ah qoraa ruumaan ah wuxuu soo guurinayaa in masaaridu ahaayeen kuwa ilaahyadooda ku weynaynaya ooyinta iyo isdhuldhigga halka griiguna ay ilaahyadoodan ku weynayn jireen tumashada iyo heesaha isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu yidhi waxaan shaki ku jirin in taariikhda griiga ay ka markhaati kacayso waxaan sheegayno oo ay ayidayso inta aan ognahayna ma jirto diin kula tartami karto diinta ay dadka griiga haystaan tirobadnida farxadaha ciidaha iyo ciyaaraha griiguna waxay ahaayeen kuwa ilaahay u weynaynaya si la mid ah sida ay u weyneeyaan odayaashooda iyo dadkooda waaweyn waxayna ilaahay ku weynayn jireen farshaxanno iyo cadadhaqameedkooda
تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadii afartan iyo saddexaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinno kitaabka maada khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin xalqadan midda xigta ayaa noo ballanaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور
waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyowm kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaas nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها